haweenka ku nool kaamka doongaduud oo ku yaala xaafada kooshin ee magaalada beledweyne ayaa samaystay fursado ganacsi oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan haweenkan ayaa iibiya qeybaha kala duwan ee bagaashka iyo qudaarta iyaga oo ku dhex iibiya gudaha kaamka qaar ka mid ah haweenka ganacsiyada yaryar ku leh kaamka doongaduud ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey ganacsiyada yaryar ee ay samaysteen iyo waxyaabaha ku dhaliyey waxa ayna maamulka iyo shirkadaha ka shaqeeya beledweyne ka codsadeen in lagu taageero ganacsigooda maalgelina loo sameeyo meeshaanoo waxaa doongaduudaan joognaa haweenka deganaan ka midnahay doongaduud kaamka doongaduud oo kooshin marka waxaa weeyaan waxaan rabnaa maalgelin nalana maalgeliyo agoonaa joogto waxaa degan waxba aan haysanin anigoo maris oo waxaan ku gadaa sida catarka uunsiga shaambada nacnaca yacnaha biilkay waa ka helaa wax ka badanaysa ma lahan dugsi iyo iskool wax kastaan ka bixiyaa kaamka dugsi ma lahan iskool ma lahan kaamka marka waxa weeyaan maxaan rabnaa inaan maalgeliyo waxaan baahannahay in nala maalgeliyo xagga bagaashka xagga ganacsiga haddul badan waxaa jooga halkan joogo oo ganacsi rabi lahay oo wax badan gado oo qodoyoonkooda ka qanciyo dadka weynaha ilmada ku biirsho waxaan u baahannahay marka in aniga xagga inala soo fiiriyo waxaan bilaabanay afar sano waan wadnaa aniga waxaa iibiyaa wax yaryar oo iska bagaash ah sida oomada sida maxaan kuu sheegaahe nacnaca iyo sida oo maxaan kuu sheegaahe qudaarta iyo anyada iyo waxsaasaan iibiyaa maxaa rabay kaanka daanguduud ayaan ku noolahay ilmo agoona oo maxootay sibi ayaan haystaa oo cunuga u yar saddex sano oo jiro marka sidaas ayaan maxootay waxbarashadooda hadda sida iskuol iima dhigtaan oo dugsi ayay ii dhigtaan dugsigaasna marka ilaahiga subxaana watacaala qof walba wuxuu usoo qaada ayay cuntaahay qadarta ilaahay aan ku qanacsanaa alxamdulilaahi haddaan wax islaana oo wax oo ilaahiga weyna nooga soo qaado oo haddaan ka helno waan waan ku biirsalahayna waxna waan ku qabsalahayna oo yacnii wax adiga nolol maalmeedka ganacsi weyn maha laakiin nolol maalmeedka aan raadinaa alxamdulilah rab caalamiin waxaan iibiyaa qudaarta oo kaleetaan iibiyaa maxaan kuu sheegaa hilib yar waa iska iibiyaa oo miiska waxyaran soo saartaa